بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي في العقيدة waxaan jeclay inaan kelimaadka idhaahdo mawduuca walaalkay sheegay aan u bixiyey aalaamun wa aamaal aalaamta ama waxyaabaha dhibaatooyinka maanta dadka muslimiinta haysta iyo rajada la qabo waxa la rajaynayo islaamku wuxuu soo taxnaa haatan marka laga soo bilaabo cahdigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam wakti aada u badan kun iyo afar boqol iyo dheeraad sano ayuu soo jiray duruufaad kala gedisanna wuu la soo kulmay laakiin waxaynu odhan karnaa casrigu ugu liisay ama qarniga ugu madow taariikhda islaamiga waa qarniga kan aynu noollay marka taariikhda islaamiga oo dhan dhammaanteed la daraaseeyo qarniga ugu madow ee muslimiinta ay noolaayeen waa kan aynu maanta joogno sababtuna waxay tahay muslimiinta may soo marin cahdi aanay jirin khilaafo islaamiya waa jirtay marar khilaafada islaamiga ay daciif ahayd oo liida waa jirtay marar ay xoog badnay laakiin waxaad moodaa qarniga kan inay gaadhay wakti aanay jirin khilaafo islaamiya taasi waxay sababtay baynu odhan karnaa inay caalamka ka muuqdaan dadkii muslimiinta ahaa oo aada mooddo agoon amase rashay meel kasta iyaydu ay ku booftay caalamka haddaad u fiirsato maanta meel kastoo laga ooyayaba muslim baa degan dhibaataduna aada bay ugu tiro badantay laakiin ummadaha taariikhdooda marka la derso maaha wax mar qura dhaca uma taagnayd maalin keliya ma wada dunto ummadaan taagnayna maalin qura ma wada dhisanto waxaan leenahay dibu socodkan ama dibu dhacan dadka muslimiintaa maanta haysta muddo ayuu ku socday oo islaamkoodii kolba in helmaamayana mase ka tegaya ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamaya wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shaya gaalada baa ilaahay leeyay subxaana watacaala haddaad sabirtaan oo alla ka cabsataan yacni haddaad raaqdaan haddaad raacdaan ariiqa alla subxaana watacaala idiinsoo dejiyo waxba idin yeeli kari maayaan baa ilahay laakiin haddaad ka weecataan waxaa weydeen markaasi xijaabkii amase wixii idinka mancinayey dhibaatooyinka waxaa markaasi bilaabmaya inxitaafkiina amase burburkiina waxaan jeclaa inaan taariikhda in yar dib ugu noqdo waayo taariikhdu waa lilcibra waa dariska umamku ay wax ku qaataan inaan dib ugu yaro noqdo taariikhda muslimiinta ee qarniga kanoo keliya qarnigan aynu joogno oo qura dee taariikhda ku wada haysaan waxa dhacay qarnigan qarnigii ka horeeyey dunida reer galbeedka oo christianity inay isugu tagtay inay qaybsato caalamka saddexaad waxay maanta u bixiyeen oo muslimiin markaasi ahaa waxaa bilaabmay cahdigii isticmaarka markaa oo lagu talagalay in la gumaysto dadka muslimiinta ah cahdigaa isticmaarka waxaa la socday in loo tashaday in la burburiyo khilaafadii islaamka ee ugu dambeysay dowladdii ugu dambeysay ee khilaafo islaamiga kasii taliso waxay ka jiri jirtay wadanka maanta turkiya la yidhaahdo adawla alcuthmaaniya laakiin waxay ku baahsanayd caalamul islaami intiisa kaleo dhan masr suudaan shaam waxaan oo dhan iyadaa ka tirin jirtay isticmaarkii wuxuu wadaba dowladdaasi waa la tirtiray waxaan jeclahay markaasi inaan turkiya taariikhdeeda in yar idinka tilmaamo sababta waxay tahay waa markaskii ugu dambeeyey ee markaasi uu ka taliyo talif islaamiya waxaad ku qiyaas qaadan kartaa haddii markaskiiuu caynkaa u ekaado meelaha kale wixii ka dhacay ama wixii loogu tashaday ayaad tusaale uga qaadan kartaa reer galbeed mu'aamaraad bay muddo wadeen ah inay inqilaabaan dowladda islaamiga meeshaas ka jirta ficlanna inqilaab bay ku dhigeen inqilaabkaasi uu hogaaminayo nima iyagu soo tababareen oo loo bixiyey magac la ydhaha mustafa kamaal ataturk inqilaabkani wuxuu dhacay kadib markii uu heshiis la galay reer galbeed isagoo diray ninkii la odhan jiray cishmatanunu heshiiskaasi waa mucaahadaad macruufa waa heshiiska loo yaqaano mucaahadatu lozan lozan waa losiana baasileya magaaladani switzerland ka tirsan mucaahadada waxaa wadagelayay qoladan waxay inqilaabaysa askartee turkida ah iyo wasiiru khaarijiyihi ingiriiska markaasiyo kazun lo odhan jiray waxay socotay nofembar kun sagaal boqol iyo labiyo labaatankii ilaa january kun sagaal boqol iyo saddex iyo labaatankii hore ayaa marka horeba loo eriyey khilaafadii islaamiga ahayd oo sultaan cabdilxamiid kun sagaal boqol iyo sagaalkii toddobiyo labaatankii abriil ayaa la inqilaabay lagana saaray wadanka laakiin laguma dhawaaqin in khilaafadii duntay ee nin kalunbay saareen oo magacu yaala mucaahadada tan waxaa lagula galay afar ballan afartaa hadduu fuliyo in inqilaabkiisa uu soconayo in dowladdaasi markaa waxa dhibaato dhaqaale haysto o dhan reer galbeed ay xallili doonaan afarta shardi ee laga qaaday ama afar ballan baa laga qaaday mucaahadadu afarta rukun ay ka koobnayd waa kuwa kan waxaa la yidhi kow inaad khilaafo islaamiya baabiiso inaanan dib u maqal kitaab iyo sunna wax lagu xukuma waxaad doontee kala qaado markaa laakiin inay baaba'do kitaab iyo sunna inay wax xukumaan inuu ka hortago amase uu taxqiin ku sameeyo inuu dabargooyo wax allaaliyo wixii muxaawala ama isku day ee lagu sameeyo in lagu soo celiyo khilaafadii islaamiga ahaa inuu intaa kasii fogaado uu isku dayo shacaa'irta islaamiga salaada soonka xajka waxaas inuu tirtiro inuu qaato qaanuunka reer galbeed hadday tahay nidaam distooriya hadday tahay nidaam qaanuuniyaba in lagu dhaqmo wadankaasi qaanuunka reer galbeed in la qaato afartaa shardi markaad qaadato bay yidhaahdeen baanu ogol lahay inaanu taageero dhammaystiran ku siino wuxuu qaatay afartii shardi march saddexdeedii kun sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii ayaa markaasi inqilaab lagu sameeyey dowladdii islaamiga ahayd waxaana la caddeeyey fikradda maanta loo yaqaano jamhuuriyadda turkiya fikradda jamhuuriga maalintaas baa la bilaabay waa toddobaatan sano ka hor muxuu sameeyey marka wuxuu isku dayey markii ugu horeysayba maxaakimtii sharciga ahayd iyo awqaaftii islaamiga ahayd buu baabi'iyey kun sagaal boqol iyo shan iyo labaatan markay maraysay buu qaanuun soo saaray mamnuucaya zayiga islaamiga ah dhammaantii gabadhu inay xijaabato ninku inuu koofiyad iyo cumaamad iyo waxaasi qaato waxaasi oo dhan mamnuucaya dadkao dhan waxaa waajib lagaga dhigay inay qaataan zayiga reer galbeedka qabcada koofiyadan yare cowboyga ama noocaasi in la xidho oo tan yare islaamiga ee la qaadan karaa ay mamnuuctay wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya markaasi in la joojiyo assalaamu calaykum dadku inay isku salaamaan alinxinaa baa laisku salaami karaa buu leeyahay sida reer galbeedka in madaxa lasu yaro fororiyo un kaas bay salaatu noqonaysaa buu leeyahy amase qabcada inaad kor u qaado koofiyadan yaro madaxa la saaro wasa iyagu isu salaamaan inaad ama koofiyadda madaxa ka qaado ama aada madaxa hoos u dhigto kun sagaal boqol iyo sideed iyo labaatankii ba haddana qaanuun kala soo saaray oo sheegaya inay mamnuuc tahay in la dhigo shareecada islaamiga ah isla markaasi wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya inay mamnuuc tahay qur-aanka in la bartaa wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay afka carbeed in lagu adiba wuxuu soo saaray inay ragg iyo dumarku dhaxal kaga siman yihin wuxuu soo saaray inay mamnuuc tahay nidaamka tacadud tacadud azawjaat in ninku dhowr dumar u guursan karo wuxuu soo saaray markaasi afka turkiga oo u qormi jiray xagga af carabiga yacni alfabetiska xurufta u isticmaalaan xagga af carabiga ay ahaan jirtay wuu mutirtiray oo wuxuu u bedelay xagga afka laatiiniga inay u socoto wuxuu soo saaray qaanuun sheegaya maalinta jimco inay maalin shaqo tahay ee aan maalin jimco fasax aana jirin ee maalinta axaddu inay noqoto markaasi maalinta dadku ay fasaxayiin turkiya waxaa ku dhacday markaasi labaatan iyo dhowr sannadood buu mamnuuc ahaa qof turkiya in laga maqlo xaj baan tegaya labaatan iyo dhowr sannadood ayaa mamnuuc waxa ahaa qof muslima oo turkiya inay dhacdo inuu yidhaahdo xaj baan tegaya aan cidina kasoo xaj tegin wuxuu bilaabay in xataa la yidhaahdo aadaanku allahu akbar allahu akbar in lagu aadimaa ma banaana taanri ula dur taanri ula dur waa in la yidhaha inta meesha la istaago waa ilaahay baa weyn ilaahay baa weyn af turkiya axad ulaima imaam ka mida aimada turkigaan maalin la kulmay markaasuu iga warramay qisada meesha ka jirtay sheeku markaa i sheeg aada u ariifa wuxuu yidhi markii uu soo rogay in afka turkiga lagu tukado salaada la gelaya halkii dadku ay ka akrinayeen alxamdulilahi rabbi alcaalamiin af soomaaliya lagu akrinaya yani waxaa lagu akrinaya af turki ilaahay baa weyn waa inuu qofka bilaabo yani tarjumadii suuradda waa inuu akriyaa ee inuu iyada akriyaa waa mamnuuc wuxuu yidhi masaajidkii ugu weynaa magaalada baa lasoo galay dadkii baa safafkii salaadii isbaxay dabeetana salaadii baa la xidhay salaada markii la xidhay ayaa imaamkii dee halkii laga sugayay takbiirat lixraamki inuu dadka maqashiyo allahu akbar inuu yidhaahdo ayuu wuxuu yidhi buu yidhi taanri ula dur taanri ula dur ayuu ku xidhay buu yidhi dadkii markay arkeen meeshan sida loo tukanayo qofba marubu maradiisa qaato labadiisa kabood ka qaato waa iska baxeen markuu salaamo naqsaday buu yidhi assalaamu calaykum ma jirto gunaydin maleklarin buu yidhi buu yidhi inta xagga eegay waa af turki gunaydin maleklarin weedhaa markuu yidhaah xagga eegay buu eegay mise masaajidkaba xagga cidi kuma jirto gunaydin maleklarin buu yidhi xagga kaloo eego masaajidkaba cidi ma joogto labaatan iyo dhowr sannadood baan markaa turkiga masaajid jamaca cidi isugu imanin muddo ku dhadhow oo marka ay noqotay ninkan raba inuu salaad tukado dee inuu gurigiisa ku tukado waxaa dhacay masaajidkii ugu weynaa ee waddanka ku yaalay wuxuu u bedelay matxaf museum akbar masjid waddanka ku yaalla ugu quruxda badna waxaa loo bedelay matxaf meel museum oo dadka ay wax ku daawadaan waxaa laga mamnuucay markaasi in salaada lagu tukado ilaa maantana waa ka mamnuuc ilaa maantadan aynu joogno akbar masjid fi turkiya waa ka mamnuuc ilaa hadda in salaad lagu tukada waa madxaf la dhigo madaxyada dadkii hore iyo turkidii hore iyayda caabudi jirtay iyo wax la nooca taariikhdoodii la dhigo oo dadku markaasi ay u yimaadaan oo sasawirtaan oo laga baxo waa meel museum oo tuuristku ay galaan wuxuu isku dayay inuu culamada muslimiinta o dhan isugu yeedho ee turkida ahaa dabeetana inay saxeexaan waxa uu sheegayo ay dadka yidhaahdaan waa sax markay diideenna madaxu ka guray sirdhadkoodii in yarbaa masar iyo meelaha u kala carartay wixii kale markaasi wuu tumay haddii qalbi alcaalami alislaami meeshii islaamka looga talinayo marka sidaa loo galay maxaad umalaynaysaa dhulkii kale inay sidee yihiin waxaa dhacay masalan fi sabciinaadka toddobaatanadii sida sheekh cabdalla cazaam uu tilmaamayo toddobaatanadii baa waxaa dhacday sheekha la yidhahdo amin siraaj waa masjidka masjid alfatix maxamed alfatix ninkii istanbul furtay masjidka loogu magac daray weyn ee ku yaalla magaalada istanbul sheekha imaamka ka ah amase tuki mudariska ka ah ayaa toddobaatanaadkii waxay muslimiintu jeclaysteen maray rabeen in ay islaamkii lagu soo celiyo xukumka oo brofesor najmudiin arbakan ninka la yidhaahdo xisbigiisii markuu meesha u sharaxnaa ayaa waxaa la yidhi ninkan imaamkae muslimiinta oo dhan meesha wax ugu dhiga dadka muslimiinta aday codka ku siinayaan aad islaamka dadka ku xukuntida kusoo celi jida isharax markaasuu diiday ma sharaxaya buu yidhi anigu ma ma gelayo baabkan markii dambuu ooyey say dadkii ugu qasbayeen waxaa la isweydiiyey marka war imaamkii muslimiinta ninkii sheekha ee dadka wuxu dhigay maxaa ka oohiyey sheekuu markaa ka sheekeeyey wuxuu ihi waryaadhahe iska kay daaya oo ii daaya wixii aabbahay uu iigu talagalay anigoo yar buu yidhi baa aabbahay qur-aanka i baray oo i qaybsiiyey si aan dadka u baro laakiin buu yidhi aabbahay dhibtii ka qabsatay maalintuu qur-aanka ay barayay waa nin weyn isagu marka waa da-dii markuu yaryaray waxaan soo gaadhay wada mamnuuca aabbahay buu yidhi maalintuu qur-aanka ay barayey isagoo guriga iyaga igu dhiga buu yidhi ayuu iga qarin jiray hooyada iyo walaaladay habeenkii markaanu seexana buu yidhi habeenka badtago ayuu aabbahay saqda dhexey toosin jiray buu yidhi dabeetana intuu ila duso ayuu qol gaara igu xidhan jiray qolkaasuu igu dhigi jiray inta reerku hurdo wuxuu aabbahay sidaa iigu dhigayay buu yidhi inaan dadka ana qur-aanka baro aanu qur-aankaasi hallaabin saqda dhexe waxaa aabbahay ii toosinayay ee hooyada iyo walaaladay layga qarinayay inaan isku dayo inaan dadka qur-aanka bara aniguna oo aanan muhiimadaasi ka tegin taas baa aabbahay ii tarengareeyey ama se uu ii tababaray ee ii dhaafa buu lahaataa waxaynu garan karnaa sida cilmaaninimada ay ugu talax tagtay wadankaasi fi sabciinaat masalan brofesor najumaddiin arbakan ninka la yidhaahdo iyo xisbigiisa markii maxkamadda la taagayey ee inqilaabka caskarigii intuu dhacay la qabqabtay ee maxkamadda la taagay yani waxaa la arkay inay turkiya islaam kusoo noqonayso naasaa ka qayb gashay baa la yidhahdaa caawintii in inqilaabkaasi dhaco nimankii odhan jiray dimuqraadiyadaan wadnaa tacadud alaxzaab baan rabnaa kan baan rabnaa ayaa markay muuqatay in islaam uu soo noqonaya ka qayb galeen dabeetana waxaa dhacay inqilaab inqilaabku markuu dhacay dib loo qabsaday ayaa brofesor najmadiin arbakan ninka la yidhahdaa maxkamad la taagay maxaa lagu maxkamadaynaya adigoo siyaasiya baa la yidhi baa dadka hortiisa ku tukatay maxkamadda koowaad waxay tahay yacni mabda'ii cilmaaninimada ee ahaa in diinta iyo la kala saaro dawladda baad ka hortimi idan waxaad ku tukatay amaama naas baad salaad ku tukatay iyadoo aan kuu banaanayn inaad ku tukato asheekh cabdalla cazaam raximah ullah ayaa wuxuu leeyay sagaal iyo lixdankii buu yidhi isagoo ka mida markaa shabaabkii la dagaalamayey yahuudda ayaa waxaa dhacay buu yidhi waxaa noo yimi nin suxufiya oo muslima oo macruufa oo moxamed shawkat la yidhaahdo waktigaasina buu yidhi waxaa tegayey wadanka sacuudiga sulayman bin riyal waa ninka imika madaxweynaha ka ah wadanka turkiga oo wasiira ayaa sacuudiga tegayey si uu mucaahada iqtisaadiya ula soo xidho dabeetana damriyal wuxuu rabay ama ninkaas sulayman damri la yidhaahdaa inuu cimraysto laakiin bisharti buu yidhi waa inaan wax kamaro sita iyo wax suxufiya iyo waxba soona inaanay meesha imanin markaan cimraysanayo ninkaas xufiga markaa wuxuu leeyahay wax lacag baan bixinayaa cidda soo sheegta nin siyaasiya oo turkiya oo xaj maradii xidhan suurada ahun keena yacni ixraam mara ah xidhay suuradun keena ama kacba ku wareegaya ama meel lamida jooga waxaan leenahay caalam alislaami turkiya lama gumaysanin ee waxaa loo bedelay nidaamkeedii nidaamka intii kalena waa la gumaysay inta kale waxay u bixiyeen tarikatu rajulin mariid waxay dhahaan dhaxalkii ninka bukay caalamlislaami dee markaa cusmaaniyiinta xukumi jirtay marka isagii dawladiisii caynkan loo galay intii kalena waxay dhahaen waa dhaxalkii dadka bukay oo yurubaa qaybsatay minba inbuu gumaysto u kaxaystay mustafa kamal atatori kuwa iska dhintay inkastoo si fool xunle uu dhintay waxaa turkiya dib loo ogolaaday in salaad si caadiya loo tukado kun sagaal boqol iyo kontonkii kun sagaal boqol iyo kontonkii waxaa soo baxay nin la yidhaahdo cadnaan mandris oo ra-iisul wasaare ka noqday waddankaas xisbul cadaala xisbi la yidhahdo hogaamin jiray dabeetana isagoo loolankii doorashooyinkii iyo waxaasi ku jira oo dayaarad fuushan ayaa dayaaradii la halligantay dayaaradii markay halligmaysay oo cirka la marayo ayuu ninkii rubaanka ahaa ama kruugii dayaaradda watay ayaa waxay dhahdeen dayaaradda tani way dhacaysaa waa in la gashadaa kamsaan najaas aladan sayfat yani qalabkan laysku ilaaliyo ee kuraasta hoostooda ku jiriyo waxa kan qof waliba waa inuu wixiisa xidhaa waa in loo diyaargaroobaa yacni dhicitaan adnaan madras waxaa laga sheegaa wuxuu yidhi markaas baan nadray markaasaa waxaan ku nadray buu yidhi ilaahayow haddaad maanta shilkaasi iga badbaadiso oo turkiya mar uun madaxnimadeedu gacantayda ay soo gasho inaan islaam ku celiyo dayaaradii way halaagantay wax allaaliya wixii ku jirayna xabadi kama baxsanin ilaahay si cadlan madrasuu nabadgeliyey keligiibaa ka nabadgalay oo ilaahay subxaana watacaala si khaariqa baa loo nabadgeliyey cadnaan madraso qura baa nabadgalay in allaaliya intii kale dayarada saaraydna way dhimatay markuu nabadgalayba wuxuu isku dayey inuu ballankiisii ilaahay ula qaaday uu fuliyo wuxuu ballan qaaday markaas waa taqaanin axzaabta markay saraxayso barnaamijkeeda waxqabad bay soo bandhigtaa bal u fiirso dadkan halka islaamnimada laga gaadhsiiyey ninkani barnaamijka waxqabada uu soo bandhigayo wuxuu leeyahay dadkii haddaan meesha qabsado waxaan ogolaan doonaa in af carabiga lagu addimo haddaan meesha qabsado buu leeyahy waxaan ogolaan doonaa in malcaamadihii la furo qur-aanka la dhigto dugsi qur-aanna in la furo haddaan meesha qabsado buu leeyahy masaajidkii weynaa ee sofiya la odhan jiray ee matxafka laga dhigay masjid baan dib ugu celinaya nuqaadka caynkaas iyabaa ahaa barnaamijkiisa siyaasiga ninka kani watay maca daalik shacabku siday ugu heelanaayeen qof mar uun islaam wax la yidhaahdo u sheega isagay ugu rideen dabeetana wuu ku guulaystay wuxuu noqday ra-iisal wasaarihii waddanka ramadaantii koowaad markaasi ayuu dadka wuxuu ugu bushaareeyey oo u ogolaaday ramadaanta tani markay bilaabanto in suuqyada addimo iyadoo lagu addimayo afka carbeed ramadaan markii bishii la arkay baa aadaankii bilaabmay markaa allahu akbar allahu akbar waxaa la yidhahdaa reer istanbul maalintaasi siday u ilmeeyeene farxad daraaddeed faraxoodaasi wuxuu la mid ahaa kii maalintii la furtay istanbul istanbul maalintii la furtay siday u farxayeen oo kale bay u faraxsanaayeen baa la yidhahdaa reer galbeed laakiin qadiyadda raalli aad bay u dhibtay waddankay cilmaaninimada bareen ay rabeen inuu caalamulislaami horyaal u ahaado ay rabeen inuu noqdo tusaale lagu daydo sida uu dhaqmay inay kuwa kalena u dhaqmaan inuu maanta haddana dib islaamnimo ugu noqdaa aad bay u dhibtay markiiba inqilaab baa la dabaray inqilaabkii markii la dabarayna ninkii waa la qabtay cadnaan mandres maxkamad baa la taagay lagu eedaynayo alkhiyaana alcudma wa mukhaalafatu dastuur iyadoo lagu eedaynayo inuu galay alkhiyaana alcudma khiyaano weyn inuu waddanka u geystay iyo dastuurkii ummadda inuu khilaafay dabeetana waxaa lagu qaaday dil waayo wuxuu ka hor yimi aragtidii reer galbeed iyo dhankay u socotay ilaa maalintaa ilaa maanta lama aqbalin marnaba caalamulislaami inuu ka soo bidhiiqo meel la odhan karo dadkaasi si xor a bay rabaan inay islaamkooda u tabaqaan oo isugu xukumaan mar kastaboo reer galbeed wuxuu xoojinayey cidda rabta inaan wax lagu xukumin islaamka cidda rabta inaan kitaabka iyo sunnadu soo noqonin dagaalka nooca kani ma aha dagaal meel qura ku kooban waa caalam alislaami dhammaantii oo dhan baan odhan karaa waxaa kaaga filan mustashaaru bayt labyad guriga cade maraykan ninkii la taliya qaanuuniga ka ahaan jiray britnisk ayaa la odhan jiray britinski baa hadlay waa washington bost ba qoraysa markaasi wuxuu leeyahy idaarada maraykan waxa ay dareemaysaa qalaq aad baalig u ah buu leeyahy warwar weyn bay dareemaysaa dhaqdhaqaaqa islaamigaee soo tiro batay caalamka ku faafaya daraaddeed sababtuna waxay tahay buu leeyahy lianna amriika xarisa calaa cadami simaaxi lilislaam an yalcaba dowran mu'asiran fi siyaasa duwaliya afghanistan markay dagaaladu ka soconayeen jihaadku ay waxay isku dayeen bal inaa wadaacda san la ogaado laba madaxweyne u iska daba diray maraykanku carter baa tegey kadib markuu ka soo noqdayba haddana nixon loo diray nixon baa ka daba tegey awdaacdu soo eegay nixon baa soo noqday wuxuu qabtay markaasi public bress buu qabtay wariyayaashii su-aalahay weydiinayaan markaa waxaa la weydiinaya mushkilaadka caalamka ka jira ka waran baa laleeya roblemka meelhedlaayo ka jira itnata roblem buu ugu jawaabaa sii la weydiiyaba taasi mushkilad maaha buu yidhaahdaa markii dambe waxaa la weydiiyey su-aal odhanaysa haddaba waa maxay mushkiladaad adigu sawiraysa wuxuu yidhi mashkiladda ugu weyn ee jirtaa waxa weeyaan islaam ka soo noqda bariga fog mashkiladda ugu weyn ina akbara caqaba buu leeyay tuwaajihuna hiya alislaam dhibaatada ugu weyne maanta america hortaallaa buu leeyay waa islaamka waxaana waajiba buu leeyay inaynu ilowno khilaafaadka innaga iyo raashinka inoo dhexeeyey si aynu uga hortagno zaxfiga kan ama daadkan islaamiga soo socda si aynu uga hortagno waxaynan kaga filan maanta iyo caalamka waxa ka socda wasiiru khaarijiya talyaaniga isagoo naase markaa waa wasiiru khaarijiye ayaa su-aal la weydiiyey odhanaysa war waartoo baaba'day oo waa tanoo kala tagtay naasa maxay isku haysaa maxaa naase lagu falaya haddii wixii laga horgeynaya ay tagtay maxaa lagu falayaa baa la yidhi naaso wuxuu ku jawaabay waxaan u haysanaa muslimiinta ma- naata yani dowr kale maanta cayaaraysa oo ah inay ka hor tagto dadka muslimiinta ah tvga faransiiska ee koowaad ayaa waxaa ka hadlay wasiirulkhaarijiye faransiis oo hore cahdigii giskaadintii wasiirulkhaarijiye ka ahaan jiray john fons waa la ydhaha markuu hadlay ayuu wuxuu leeyahy waxaa jirta buu yidhi heshiis siriya oo u dhexeeya duwalka reer galbeed iyo serbiya oo ku saabsan inay serbiya waddo in la dabar gooyo dadka bosniyiinta ee muslimka ah iyadoo weliba caawimada ay bixinaysa buu leeyahay alumam almasaxida reer galbeedka duwalkooduna waa inay la yimaadaano qura alixtijaaj watamjiidi watahdiidi bitadakul inay kolba goodiyaan oo yidhaha waa soo faragelinayna haddaydan ka daynin ama waxbaanu ka qabanayna iyaguna intaa waa inaanay dhaafin buu yihi heshiisa waa wasiiru khaarijiye faransiis oo ahaan jiray ayaa wuxuu leeyahay heshiis baa jira reer galbeed iyo serbiya ka dhexeeya oo sheegaya inuu serbiyanku cidhib jiraan dadka muslimiinta ee bosniya ku nool islamarkaasina united nationkuna uu ku kaalmeeyo ma reer galbeedkuna inay taagnaadaan un masalada odhanaysaa haddaan la joojin waxaasi waa soo faragelinayna waxaa tusaale kale idinku filan sfartes ninka la yidhaahdo oo nin jarmal ah ka tirsan xisbiga dimuqraatiga ee masiixiga ee jermal c d u xisbiga xukumaa waddanka germany ka mid ah cudwi baarlamaanka waddanka jarmal ka tirsan ayaa wuxuu ka hadlay maqaal buq wuxuu tegay serbiya iyo meesha muslimiinta bosniya lagu xaaqo uu soo noqday dabeetana maqaal buu qoray maqaalku jariidada ku qoray wuxuu u bixiyey dalika kulluhu ra'aytuhu bicayni waxaan sheegay oo dhan ishaydaan ku soo arkay baa la ydhahaa cinwaanka maqaalka waa maxay waxa uu ishiisa ku soo arkay wuxuu yidhi waxaan arkay wiil yar oo aan saddex bilood jirin oo labada dhagood iyo sanka la jaray in la dilo qofku waaba shay laakiin wuxuu leeyahay wiil yaroo saddex bilood jiray oo muslim ah oo la jaray labada dhagood iyo sanka baan arkay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi hooyooyinka uurka leh oo beerkooda inta la dilaaciyo waxa uurkooda ku jira laga soo saarayo waxaan arkay buu leeyahay odayaal rag iyo dad nooc walba leh oo sida xawlaha loo sida xoolaha loo gar loo gawracay buu leeyahy min alwariidi ila alwariid dhegta ilaa dhegta kale intaa laysu gaadhsiiyey gawrac bir ah waa nin kristan oo reer galbeeda nin kale waxaan baan ishayda ku soo arkay waxaan arkay buu leeyay dumar badan oo lagu xadgudbay oo aanay ka hadhin umuulkoodii ama inay dhalaan toddobaad wax ka yari waxaan arkay buu leeyay suwar aada u tiro badan loo fadiica oo aanu soo bandhigin buu leeyay t v-ga reer galbeed mar laba iyo ka baritoona waataxaddaa in kaanat cinda haaulaai aljur'a washajaaca libasiha buu leeyay waxaanan ku goodinayaa buu leeyay carra haddaa rag tihiin oo ragannimo idinku jirta buu leeyay t v-yadiina ha ka soo baxaan waxaan soo arkay ee waaqaca ka jira waxaan arkay buu leeyay suurad aanan weligay ilaabaynin xad bay gaadhay in la yidhaahdo wiil yar bay qabteen serbigu markaasay dubeen markay dubeen ayay hilibkiisii aabbihii u googooyeen oo la yidhi qasab ku cun waa aabbihii inta la dubo isaga ayaa aabbihii laleeyahay qasab ku cun
dabeetana odaygana markaase la dilo laga takhalus caalamka maanta jooga kaas baa ka jirta caalamka maanta jooga kaas baa ka jirta qoladii xuquuqul bini aadamka u doodaysana weli waa maqanta islaamka iyo dhibaatooyinka lagu hayo kashmiir maanta
nin dhaktare baa warramaya wuxuu leeyahy dadka muslimiinta ee kashmiir degan marka la qabto maxaabiistooda ama dadkan suuqa jooga lasoo ururiyo baanarkay buu leeya la geynaya mustashfiyaadka dhakhtarada meel baa lagu kaydinaya waxaa loo haystaa buu leeyahy human sper bart bay yihi dhakhtarka kii keli u baahda kanubaa looga soo saaraya ka wadna u baahda halkaa laga soo saaraya ka il u baahda halkaa laga soo saaraya waa human sper bart baa loo hayaa buu leeya inta meel lagu ururiyey ayay u yihiin markaasi dayactir qalabka dayactirka ee lagu dayactirayo dadkan buka ee dhakhtarada ku jira waxaad garan kartaa ummaddaasi meesha la gaadhsiiyey juunkii sanadkii hore ninety three an t v-ga c n n kan furay barnaamij ay kaga warramaan wariyaasha lagu doodsiiyo markaasaa wariyaha international correspondence of daily iyo newspaper la yidhahde bakistaaniga ah nayar shariif ninka la yidhahde wareysanayeen markaasu wuxuu leeyahay ninkani waa c n n ka soo daynaya former chief of french intelligence buu leeyahy ninkii ahaa ninkii hogaamin jiray ciidanka sirdoonka ama matala c i a d oo kale ee faransiiska ninka hogaamiya ayaa buug qoray buu yidhi buugga wuxuu ku qoray buu leeya fikradda kaga warramaya dagaalkii koowaad iyo labaad ee adduunku wuu dhammaaday buu yidhi waxaa kaloo dhammaaday buu yidhi dagaalkii saddexaad ee adduunka oo ahaa cold warkii ama dagaalkii qabooba alxarbi albaarida waxaa bilaabmay buu isagu markaasi leeyahy dagaalkii afraad ee dunida kaasina wuxuu inoo dhexeeyaa buu leeyahy innaga haddaynu reer galbeed nahay iyo dadka muslimiinta ah sida daraaddeed marnaba waa inaynan ilaabin inaynaan losgaraynin ama si aan laynaga xoog badanin dagaalka kan kaas waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo waa nimaan shaqaalo ahayn suuradda tani waa john major waa warqadu qoray saynkiisii baa ku yaalla jaraa'idka caalamiga intooda badani way qoreen suurada tan john major warqadan uu qorayo wuxuu u qorayaa douglas head wuxuu u qorayaa wasiirulkhaarijiyihiisa wasiirulkhaarijiyihiisa wuxuu kala hadlayaa qadiyad qadiyadda uu kala hadlayo waxa kalifay baan odhan karaa inuu warqada tan qoro hadal ay jeedisay habartii ka horreysay isaga meesha haysatay dumarku waxaad moodaa inay ka yara qalbi jilicsan yihiin ragga tartar way jira adkaysan weyday waxaan serbiya laga wado dabeetana intay khudbad jeedisay bay waxay leedahay yurub aad bay foolxumo ugu tahay inay waxa kani meesha kasii socdaan markaasuu wuxuu ka cabsaday maadaama islaantu ay in badan ra-iisul wasaare soo ahayd maadaama xisbigooda conservativeka ay magac ku dhex leedahay inay dadka badhuu dhegteeda hadalkeeda uu dhegteeda dhegtooda ku dhici karo marka wasiirulkhaarijiyihiisiibuu warqad u diraya warqada uu diraya muxuu ku qoraya wuxuu leeyahay si fiican baan u ognahay ingiriiga iyo raashenka iyo bulgariya ay hub iyo tababarba siiyaan serbiyiinta si fiican baan u ognahay buu leeyahy in jarmalka iyo usteriya iyo selofeniyanka iyo fatikaanka boobka meeshu ka taliyo ay hub siiyaan iyo tababarba croatianiska waxaan kaloo ognahay buu leeyahy intaasoo dhan inagoo og sinaba laakiin uma banaana buu leeyahy inay muslimku waxhelaan sinaba uma banaana bosniyiinta muslimka ahi inay hub heli karto wuxuu leeyahay macquul ma aha inaynu aqbalno wadnaha yurub inay ka dhalato dowlad islaam oo abtirsata hadalkiisa isagoo sii wata buu leeyahy gefkaan mar hore gallay inaan dib u gallo maaha buu leeyahy waxaan gaf gallay buu yidhi muslimiinta markaan u ogolaanay inay afghanistan ka dagaalamaanoo loo dagaal tago rusia kala jebiyo markaas baanu gafgallay buu leeyay sidaa daraaddeed inaan tanna tiiyoo kale ka ogolaano muslimiintu isa soo urursado u ka dagaalamaa taasi marnaba ma dhici karta buu leeyay jaaliyadaha muslimkee ku nool buu leeya yurub waa inaan saarnaa riqaaba ama ilaalin xoogan waa inaan saarnaa inagoo eegayna islaamkooda iyo sida u faafayo ma banaana buu yidhi inuu dunida ka jiro magaca loo yaqaano bosnia ama albosnik iyo herse kan wada socda inay ka jiraan meesha ma banaana buu leeyahy dadka muslimiintaee meeshaa jooga buu leeyahy waxa la laayo mooyaane waxa kale waa in tahjiir lagu sameeyaa yurubta kale iyo meelaha waa in qaxoonti laga siiya laakiin meesha tan waa inaan isku urursan oo aanay noqonin dowlad islaamiya yurub buu leeyahy waxay ku degantay kristankeeda iyo qiyamka uu siinaya christianitigu akhlaaqdeedana way ku ilaashanaysaa kaa muslimka yurubna waxaan u sheegayaa buu leey inaanay awoodi karin inay cid kala caawiyaan waxaan kale u sheegayaa buu yidhi muslimiinta yurub inaanay u suurtagal ahayn dowladaha yurub inay cinaadaan oo waxay doonayaan dowlaadka yurub inay ka hortagaan waa warqad official leetara oo uu qorayo ra-iisal wasaare waddan ka mida yurub xukuma oo u dirayo wasiirulkhaarajiyihiisii waa official leetar signkiisii wadatiyo signajarkiisiiba internationalina loo faafiyey kadib markii ay xadeen qolyo kaloo ay fahayaan waxaan uga jeedaa gaalada hore waxay ugu tashatay inay dadka muslimiinta ah islaamka ka fogeeyaan waxay ugu tashadeen inaan dowlad islaamiya jirin kuwa meesha joogaane ay ku reebeenna waa qaar ay iyagu wataan oo isla ogyihin ma dhaamaan nimankan maryaha cadcadee waaweyn jirta a wada taqaanin waa la noocun waxaan hubaa in badan oo maanta carabta ka talisa inuu siyaad barre ka fiicna laakiin siyaad barre dhaqaalo badan baanu haysan uu dadka ku kala seexseexiyo in badanoo maanta magaca kule dunida carabeed baa ka liidato aswau sawa ah ka ceeb xun wuxuu sameeyey siyaad barre soomaalida waxa laga yaba inay siyaad barre ka wada cadhaysanta laakiin caalamlislaami waxa ka dhaca kama dhicin baan odhan karaa waddanka soomaaliya dadka noocaas iyo maanta muslim ka taliya masalan waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan qaar baa diidan reer galbeed kadaafiga maqashaan ay kalbil mascuur iyagu u bixiyeen ayaa wuxuu tasriix buu bixinaya uu leeyahy muslimiinta buu yidhi bosnia waa walaalahayo serbiyana buu yidhi waa asxaabtayo wamaa fi daaci lilmashaakil buu yidhi markaa wax mashkilad keensadaana markaa ma jiraan niman aanu saaxiibanna iyo qol aanu walaalanahay unbaa jira dilaya wax mashkiladoo laisku mashquuliyaa ma jirto iyadoo ogtihiin serbiya inay geeska afraad ee yurub leedahay ee ugu ballaadhan ayaa sadaamka dadka badhay u barooranayaan leeyihi sadaam baa dunida isugu tagtay weli serbiya waa ninka qura betroolka siiya buu ahaa ilaa haddana ay reer galbeed u ogolyiin inuu siiyo caalamlislaami waxaan odhan karaa waa loo tashaday waxaanay ku tala galeen reer galbeed inuu sii baabo aan waxba ka soo noqonin laakiin tooda miya waxaanoo taariikha waxaan u akriyay inaan idin xasuusiyo caalamka waxa ka jira in yaru laakiin waxaan rajaynayaa intaa idinku haysaan inay iga badan tahay laakiin waa tusaalayaal cayinaata aan farta jeclaa inaan idinku tilmaamo ilaahayna qur-aanka hore ugu tilmaamo wuxuu leeyahy maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaabi wala lmushrikiin an yunazala calaykum min khayri min rabbikum haddii dadku kalsooniday muslimkii hore qur-aanka ku qabeen hadday ku qabaan aayadda qur-aana intaan idin akhriyaabaan ka maarmi lahaa waxaan sheegsheegayay oo dhan waayo aayadda qur-aani waa nas sariixa oo rabulcaalamiin uu leeyahy ilaaha dunida ka talinaya uu leeyahy alla subxaana wa tacaala muxuu qur-aanku leeyahy maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaab ilaahay wuxuu leeyahy ma jecla kuwa gaaloobay ee ahlu kitaabka iyo mushrikiinta ka midii an yunazala calaykum min khayrin min rabbikum xagga alle in khayr idinka soo dego ma jecla dhammaanba ina khayr xataa heshaan ma jecla baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala wadda طaa'ifatun min ahli lkitaab law yudiluunakum baa ilahay koox ka mida ahlu kitaabka waxay doonaysaa baa ilahay leeyahy lumitaankiinu inaynan weligiin dad jira noqonin oo magac iyo muuqaal leh ayay jecel yihin baa ilahay leeyahy subxaana watacaala sidaa ma ahaanaysa haddii taariikhdii maadiga ahayd ay taa noqotay oo caalamul islaami la gumaystay oo dawladdiisii ugu weyneyd la baabi'iyey oo intii ka soo hadhay iyaga gacanta hoos dhigato oo shacabkiina kuwii ay kaga yimaadeen markay nafta isuu geeyeen kii ku soo diray ay nafbideen yacni kuwii kuwa ka mas-uulka habaynuu soo cararoo nafbidnay markaynu ka yaabnay kuwii meeshii joogay caalamulislaami markuu halkaa marayo mustaqbalku haddaba waa sidee dadka badh bay u muuqataa inay quustaan markaa markaay maqlaan xaggan muslimiin baa lagu laayay xaggan waa lagu laayay xaggaa waa lagu laynaya koodii waxba kuma haystaan xaggan qaxoontay ka yihi caalamka o dhan dhibaata ka jirta maquus baa markaa ama dadka badh baa isweydiiya ilaahay subxaana watacaala muxuu dadka wax uga qaban waaye gaaladan u leyn waaye awalan waxaan leeyahay nolosha saal ku socon mayse wax badan baa isbedelaya ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy alam tara kayfa daraba allahu matala kalimata طayiba ka shajaratin طayiba asluha saabit wa farcuha fi الsama tu'ti ukulaha biidni rabbiha wayadrib allahu lamhaala linnaasi lacalahum yatadakaruun ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala miyaad arkeen ilaahay tusaalahaasuu uga yeelay tusaale ayaa yalla subxaana wa tacaala wuxuu ka yeelay kelimada wanaagsan kelimati tawxiid waxa tusaale u ah baa ilaahay leeyahy sida geedka fiican ee siridiisuna dhulka ku aasan tahay furuucdiisu iyo aqsaantiisu laamihiisuna ay cirka ku ganan yihiin ee ilaahay subxaana wa tacaala idankii ku bixisa midhaheeda sanad walba taasoo kalebay la mid tahay baa la leeyahay kelimati tawxiid markaasaa ilahay wuxuu leeyahy wayadribu allahu alamhaala linnaasi lacallahum yatadakaruun ilaahay tusaalayaal buu dadka u yeelaya bal inay waantoobaan darteed awalan waxaan leenahay mu'aamaraadka loo dhigay islaamka haddii ay jirto diin loo dhigi lahaa ama mabda' loo dhigi lahaa waxaa hubaal ah inaan dunida warqad lagaga soo gaadhin mabda' ama diin mu'aamaro intaa leeg loo dhigaa hadday caalamka ka jiri lahayd oo aan ahayn islaam waxa hubantiya in waa hore laga takhallusi lahaa oo aan waxba ka jirin laakiin xaqu saa kuma baaboo ilahay baa wuxuu leeyay faama azabadu fayadhabu jufaa waama maa yanfacu annaas fayamkusu fi lard kadalika yadribu allahu lamhaal ilahay wuxuu leeyay xoorku ama sedaad xoorku waa baaba'daa markiiba waa tagtaa laakiin waxaa hadha baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxa dadka anfacaya isagu waa hadhaan kadalika yadribu allahu alamhaal saasaa ilaahay subxaana wa tacaala tusaalayaal idinku yeelayaa baa alla leeyay subxaana wa tacaala waxaan leenahay marka mustaqbalka islaamkaas kale mubasharaad badan baanu haynaa mubasharaadkaasi kuwa waaqaca nololeed iyo taariikheed laga soo dhimbil qaadanayo way leeyihin kuwa nusuusta qur-aanka iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegayaan labadabana way leeyihin iyadoo sidaa muslimka loo galay ayaa maanta ixsaa'iyaadka caalamku haddana waxay leeyihiin islaamka sidaa loo galay ayaa waxay leeyihiin the most fast growing religion in the world is islam diinta ugu dhaqsahaya tirada badan lee dunida ku faafaysaa bay leeyihin haddana waa islaam ixsaa'iyaadka caalamiga waxay leeyihin iyadoo islaamka sidaa loo galay diinta ugu tirada badan leh ama dadka ugu badanee diin qaata iyo faafitaanka ugu badanee diineed waxa sameeya bay leeyihin islaamka waaxid ka mida gaaladaa wuxuu leeyahay buugga buu yidhi dunida ugu daabacaadda badan leh la daabacaa waa bibaleka buu yidhi buugga ugu tirada badan leh ee dunidu ay daabacdaa waa bibaleka laakiin buu yidhi buugga ugu akhriska badan leh dunida yaallaa buu yidhi waa kitaabka qur-aanka ah waxaa tusaale kuugu filan faafitaanka islaamku uu ku faafayo masalan dhul aanu hore u gaadhin yurub uu ku faafayo bale islaamka ay islaamayaan culammadii reer galbeedka ugu waaweynaa qaybo ka midi weliba ahlil abxaad kuwa ah culammada waxbaadho ee waaweyn ee researcheriska maanta yurub iyo maraykan degan qaybo ka midi ay maanta si cad oo muuqata ay u islaamayaan waxaa kugu daliila faafitaanku islaam ku faafayo masalan maanta north america oo aada moodo dadkii madoobaa inay si xoogan diintoodii dib ugu noqonayaan waxa kugu daliilo aada ku garan kartaabay leeyihin islaamku maanta yurub si ugu faafayo fii baris waxdaha magaalada baris la yidhahdo keliya waxaa degan boqol iyo laba iyo toban kun oo gabdhood oo muslimo faransiisa waa baris oo keliya dumarka faransiiska u dhashay ee diinta islaamigaa qaatay magaalada keliya waxa degan boqol iyo laba iyo toban kun oo gabdhood oo muslima oo muslima waxay taasi caddaynaysaa bay leeyihin sida uu faafayo islaamka waxay caddaynaysa bay leeyihin islaamka iyo sida uu faafayo indicaafi alxarakaat alislaamiya nasaadaadka islaamiga ee dib soo noqonaya oo ah bay leeyihin dadkii muslimka hore u ahaan jirin oo iltijaamkooda intii hore ka badanaya waxaa muuqata bay leeyihin caalam alislaami dadka maanta u soo noqonaya inay diinta haystaan والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إلهي وحي لأيه كل الجالوبي xoolahooda ay ku bixinayaan inay ilaahay jidkiisa ku awdaan waa baxsan doonaan buu ilaahay leeyahy laakiin waxay ku noqon doontaa xasro iyagunbay murugo ku noqon doontaa akhiirana waa laga guulaysan doonaa ma jirtaa wax marka hore cadaynaya in islaamka khilaafadiisu markay dintay kadib inay soo noqon doonto ha masalan xadiidka saxiixa ah ee imaamu axmed iyo darmi ay warinayaan cabdillaahi bni camar ibn alcaas saxaabiga la yidhaahdo ayaa su-aal la weydiiyey waxa la yidhi ayu lmadiinatayni tuftaxu awala alqustantiniya am rumya waa saxaabi saxaabigu waa cahdigii nabiga raggii soo gaadhay nabiga la dagaal galay ama la noolaa ama si arkay saxaabiga ka su-aala bay weydiiyeen taabiciintii ka dambaysay waxay leeyihin adigaa ilaahay rasuulkiisii soo gaadhay labada magaalo kee baanu horfuranaynaa labada magaalo la sheegaya ma garanaysaa waa magaalada iminka magaca cusub le istanbul la yidhaahdo waagii hore magaca kan lama odhan jirin iyo istanbul ama islaambulna waa la yidhahdaa yani afturka waxay ku tahay waa magaaladii muslimiinta markay qabsadeen muslimiinta kadib baa loo bixiyey iyo rumya rumya waa caasimadda talyaaniga roma saxaabiga waxaa la leeyahay labadaa magaalo iyomaanu hor furanayna muslimiintu iyomay hor qabsanayaan istanbul iyo iyo roma dabeetana cabdillaahi ibni camr ibnu caas sanduuquu lahaa buu u yeedho yidhi keena sanduuqayga wuu furay kitaab buu ka soo saaray qoraal dabeetana qoraalkii markuu ka soo saaray buu akhriyo wuxuu yidhi annagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam la joogna oo wax qorayna ayaa su-aashan ay weydiinaysaan la weydiiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi ayu lmadiinatayni tuftaxu awala labada magaalo kee baanu horfuranaynaa ilaahay rasuulkiisiiyo ma qustantiniyaanu horfuranaynaa mise romya kee baanu horfuranaynaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu igu jawaabay buu yidhi madiinatu hiraqla tuftaxu awala magaalada hiraqal ayaa marka hore la furanaya yacni alqustantiniya nabigu ilaahay waxaa la horfuranayaa boqortooyadii romanis magaalada ay ka talinaysay labadan magaalo waxay kala ahaayeen midi waxay ahayd halka diintooda looga talinayo oo fatikaanka ku yaalla de jonbolt uu halku degan yahay de fatikaanka looga taliyo midna waxaa looga talinayaa dawladdii markaa ka talinaysay yurubta koonfureed iyo afrikada waqooyi iyo intan sham oo dhan ee romaniska la odhan jiray baa looga taliya oo constantin marka waxaa la weydiinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam islaamku waa kana meel kasta wuu gaari doonaaye ma magaalada dawladda laga xukumaa baana hor furanaynaa mise ta diintooda laga xukumo maalintaasi qustantiin nebiga la weydiinaya waxay u dhignayd iyadoo maanta nin muslim uu yidhaahdo washington goormaa la furanaya yacni waa akbar quwa fil caalam taagan markaasi waxay romaniska akbar quwa fil caalam waa markay jebiyeen dawladdii la loolamaysay beerjienka la odhan jiray oo iyagu xoog badan yihin keligood ay yihiin diigga ku qooqan markaasi caalamka laakiin saxaabadu waxay nebiga weydiinayaan iyomaanu horfuranaynaa labada tan magaalo nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu leeyay magaalada madaxtooyadaa la horfuranaya heraqal tiita ayaa horfuranaysa taa macnaheedu waxa weyaan labada magaalaba in la furan doono muslimiintu furan doonaa goormaa la furtaa isweydiinta le marka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhintay dee hijiriyadu markay maraysay maxay toban sannadood taariikhda hijiriga markay toban maraysay ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam la oobsaday oo u geeriyooday saxaabadii iyo muslimiintii waxay isku dayeen ballankii bishaaraduu nebigu u bishaaro qaaday inay fuliyaan dabeetana dagaaladii waa soo socdeen waxaa la isku dayay in la furto dhowr iyo toban saxaabi baa ku aasan maanta istanbul oo furashadeedii isku dayey laakiin lama furanin goormay muslimiintu furteen waxaa furtay addawla alcuthmaaniya moxamed alfaatix ninka loo bixiyey baa furtay goormuu furtay siddeed boqol iyo toddobiyo konton markay hijireedu maraysay yacni siddeed boqol iyo toddobiyo afartan sannadood kadib geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la furtay magaaladuu nebigu yihi waa furan doontaa yacni wacdigii nebigu wuxuu dhagoobay muddada intaa le kadib sideed qarni iyo nus in ku dhodhow kadib baa la furtay waxaan leenahay waa xaqiiqo inta kalena la furan doono maadaama tuu nebigu maalintaasi tilmaamayo oo ahayd caasimatu akbar dawla fi lcaalam caasimadeedii ay ahayd oo la furtay waxa hubaala in bishaarada nebiga inteedii dambena xaqiiqoobayso oo muslimku akhiiran ay furan doonaan rooma noocu doono furashadu ha noqoto markaas kaatib faransiis ee dhowaan maqaal qorayay markaasu wuxuu yidhi sanata alfayn taariikhda markay laba kun gaadha buu yidhi faransiiska iyo talyaaniguba muslimiin bay noqon doonaan bulaha yacni kaatibka faransiiskii wuxuu ka warramayaa siday dadku diinta u gelayaan ama sida tii hore ay usii dimiiqayso iyo islaamku sidii usoo kobacayo markaasu wuxuu leeyahy taarikhda markay laba kun maraysa waxaan filayaa inay faransiiska iyo talyaaniguba noqon doonaan dad muslimiina bashaa'irta tilmaamaysa inay muslimiintu dib usoo noqon doontaa ma taasoo qura maya xadiid kale imaamu axmed uu warinayo saxiixa baa jira ou nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam takunu nubuwa fiikum maa shaaa allahu an takun uma yarfacuha allahu ida shaa an yarfacaha wuxuu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam nebinimadu dhexdiinay joogi doontaa intii alle uu doono subxaana wa tacaala inay joogto dabeetana ilaahay baa rafcinaya oo yani waa dhammaanaysa cahdu nubuwa nabigu markuu geeriyooday kadib nebi dambe ilaahay soo diraya ma jiro calayhi salaatu wasalaam uma takunu khilaafa cala minhaaji nubuwa fatakunu maa shaa allahu an takun uma yarfachu allahu ida shaa an yarfacha wuxuu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam taa dabadeed waxaa ahaan doona dabeeto khilaafa calaa minhaaji nubuwa ah dowlad ku talisa mabda'ii nebinimada iyana waxay jiri doontaa buu nabigu leeyahy intii alla uu doono inay jirto waa jirtay waa alkhilaafa araashida tii abi bakr iyo cumar iyo raggaasi ka telinayay in markay jirta buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam way dumi doontaa iyana uma takunu mulkan cada fatakunu maa shaaa allahu an takun uma yarfachu allahu ida shaa an yarfacuha waxaa ku xigi doona buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam boqortooyo boqortooyadaasoo yacni dhibaatooyinka qaarkood le waa boqortooyooyinkii islaamiga ka dambeeyey aad odhan karto dawla alumawiya aw dawla alcabaasiya aw dawla alcuhmaaniya aw haluma jara boqortooyooyin noocaas ayaa ka dambayn doono iyana islaamiya dabeetana waxay jiri doonaan baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam intii ilaahay uu doono inay jirto dictatorship baa ku xigi doona buu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam kuwa madaxa idinka tuma oo dadka muslimiinta nafta isugu keena oo markaasi dariiqada islaamiga ka weecda kuwaas baa ku xigi doona buu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay casr alkhilaafa arashid casr nubuwa waa dhammaaday casr alkhilaafa araashida waa dhammaaday casri almelk alcuduud waa dhammaaday waxaynu ku jirnaa maxay casriguu nabigu alayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayay inay iman doonaan kuwo jabariyo dictatorship oo dadka muslimiinta madaxa ka tuma nabigu calayhi salaatu wasalaam muxuu ku xigsiiyey wuxuu haddana nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam uma takunu khilaafa calaa minhaaji nubuwa mar labaad bay soo noqonaysaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khilaafadii oo ku soconaysa calaa minhaaji nubuwa buu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam kii hore dib ugu noqonaysa uma sakat markuu halkaa mariyuu nabigu calayhi salaatu wasalaam aamusay may sheegin markaasi wixii kasii dambeeyey waxaan leenahay xadiidkani wuxuu tilmaamaya saddexdii dawre horeba inaynu soo maray ama afartii kooxoodee horeba cahdigii nebinimadu inuu dhammaaday cahdigii khilaafada raashidkii inuu dhammaaday cahdigii duwalkii boqortooyooyinka islaamigii hore inuu dhammaaday cahdigii dictatorshipka inaynu markaasi imin ku jirno isna wuxuu u muuqdaa inuu dhammaantii gilgilan yahay ama se dabka shidan iyo uu sii socdo waxaan leenahay waxa ku xigi doona wuxuu yahay waxaa ku xigi doona alkhilaafa arashida insha allah inay caalam alislaami dib ugu soo noqoto khilaafa araashida calaa minhaaji nubuwa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix oo kale ku leeyahy layablugana hada alamru maa balaga alleyl wاnnahaar diinta tani waxay gaadhi doontaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inta waa gaadho ee habeen iyo maalin ay gaadho macnaheedu waxa weeyaan dunida o dhan bay gaadhi doontaa walaa yatruku allahu beyta madarin walaa wabar ila adkhalahu allahu hada diina bicizi caziiz aw bidulli daliil cizan yucizu allahu bihi diin alislaam wadullan yudillu bihi lkufr guri kasta way geli doontaa buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam diinta tani laba midun bay ku geli doontaa si sharafle way ku geli doontaa ay dadkani diinta haystaan ama iyagoo aan rumaysnayn laakiin xukuumadda islaami ay tahay oo iyagu dulliyiin oo islaamku uu xoogan yahay bay geli doonta waxaa jira axaadiis badan oo sheegaya ou nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo inay muslimiintu saytaradu dib ugu soo noqon doonto masalan waxaa ka mid a xadiidka ka warramaya qisada yuhuudda nusuusta qur-aanka waxaa laga fahmi doonaa sida ilaahay qur-aankiisa uu ku tilmaamay yuhuudda ilaahay wuxuu leeyahy lataclawunna fi lardi ilahi wuxuu tilmaamayaa inay dunida ku kubri doonaan maratayn laba goor marka hore waxaan idin diri doonaabaa ilahay le qaar idin baadiyo ficlan way dhacday marka dambena waa kibri doontaan baa ilahay le subxana watacala marka dambe intaanay kibrin ilahay wuxuu ku tilmaamaya waqatacnaahum umama in la kala googoyn doono ay filqi doonaan yuhuudda ma jirto malaa wadan dunida ku yaala ilaa jaaliyad yar iyo wuxuunbaa ka degan waa la kala filqiy ilahay wuxuu tilmaamayaa marka dambe aan idin halaagi doono faida jaa wacdu alaakhirati ji'naa bikum lafiifa waan idinsoo ururinayaabaa ilahay yidhi ballanka dambena markaan idin qaadayo maanta yuhuudda caalamka oo dhan meel baa loo wadaa waa la ururinaya meel kasta waa ka hijiroonayaan oo dhan baa loo sii wadaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasi wuxuu tilmaamaya waa nusuus qur-aana kuwaan idin tilmaamaya nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxaa xadiis saxiixa ku tilmaamaya waxaa dhici doonta buu leeya inay muslimiintu iyo yuhuudda ay ku kulmi doonaan waadi urdun oo qolina berigiisa ay joogto qolina galbeedkiisa oo dabeetana la jebin doona buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam yahuudda oo kadibna uu odhan doona buu yidhi geedkay ku gabadaan iyo dhagaxay galaanba xataa yaquula shajar waalxajar buu nabigu leeyahy ilaa iyo geedka iyo dhaguxuba ay ka yidhaahdaan yaa muslim yaa cabdallah haadaa yahuudiyun waraa'i tacaala faqtulhu ilaahay addoonkiisiiyo muslimow kaala yahuudi baa dabadayda ku jiraa dhisheen ilaa idkhirka mooyaane shajarat lgarqad mooyaane buu nabigu leeyahy geedka qarqadka la yidhahdo mooyaane inta kale ficlan yahuudi waxay dhab u beertaa hadda geedka qarqadka la yidhaahdo geedkuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ma sheegi doono si dhaba bay u beeraan hadda waa dhirta ugu badan ee laga beero maanta israael laakiin nebigu ma odhan waxaa la odhan doonaa ya qowmiy alcarabiya tacaali waraay yani fulan faqtulhu ee wuxuu nabigu leeyahy waa markay dhacdo yaa muslim yaa cabdallah ka jabinaya maaha qoomiyada carbeed iyo nuwaxaasi waa maray joogaan maxay dad muslimi yaa muslim yaa cabdallah dad qiray ilaahay addoonnimadiisa amase islaamnimo u hogaansanaaday waxaan leenahay waa soo noqonayaa islaamku taasi waa hubaal muranna kuma jiro islaamku wuu soo noqonaya muranna kuma jiro inuu soo noqonayo qoraa reer galbeed ah waa tuaynabi qoraaga la yidhaahdo waa qoraa taarikhiyana aada u macruufa arnold tuaynabi waddanka ingiriis u dhashay ayaa wuxuu galay lacture la yidhaahdo alislaam walmustaqbal muxaadar u jeediyey markaasuu wuxuu ka warramaya alislaam walmustaqbal islaamka iyo mustaqbalka nolosha adduunka wuxuu weedhihiisa ka mid ah tarjamo carabiya haddaan ku akriyo ina alislaama curda lian yascu min jadiid wayatasalam qiyaadat alumam almustadcafa alkhaadica linufuud algarbiyi fi lwaqti alxaadir islaamku wuxuu u ban yaallaa inuu baraarugo mar dambe buu yidhi oo uu qabto hogaanka ummadaha la gumaysto ee maanta hoos yimaada nufuudka duwalka reer galbeed hadalkiisiibuu sii wato uma yaquul markaasuu wuxuu haddana yidhi ina alislaama alyawma fii gafwa tawiila dadka muslimiintii buu yidhi maanta hurdo dheer bay ku jiraan buu leeyahy tushbih gafwa ahli alkahf hurdada ay ku jiraan buu leeyahy taarikhyahankani waxay u eeg tahay noomadii ay seexdeen ahlu kahafka waxaynu naqaanaa qiso qur-aanku soo arooriyey oo niman ahlu kahf la yidhaahdo suuratu lkahf ay ku soo aroortay oo saddex boqoloo sano hurday intay qoom gumaysteen gaalaha ka carareen god ka galay seexday ilaahay seexiyey dhowr boqoloo sannadood hurday markaasu wuxuu leeyahay gaalkan reer galbeed ee ingiriis muslimiintu waxay u ban yaallin buu yidhi inay baraarugaan oo dunida ay dib u hogaamiyaan oo umamka kan reer galbeedka hoos yimaada ay ka baxaan oo iyagu ay hogaamiyaan laakiin buu leeyahay maanta waxay ku jiraan muslimku hurdo aada u dheer buu leeyahay oo lamida buu leeyahay tii ay ku jireen ahlu kahafku walakina duruufa alcaalamiya yumkin an tuuqidhu buy laakiin waxaan ka cabsi qabaa buu ninkani leeyahay dhibaatooyinka adduunka ka jira inay ninkan hurdo